bismillahi raxmaan raxiim waa iga mahadcelina xusida aad mar mar walba u cayibelinaysaan dadkiina iyo shacabkiina runtii annaga baarlamaan maahan annaga galmudug ahaan dowlada galmudug iyo shacabka iyo baarlamaanka wada jira kulligood aada iyo aada ay dagaaladaas u waxan yihiin iyo maaragtay cadaabilada laysku leynayo shacabka soomaaliyeed shacabkaas waa shacab oo dhashay waana shacab jiris ah waana ka xunnahay waxay ku dhintay iyo maaragtay waxay ku dhaawacmayna dhammaantoodna la tacsiinaynaa dhaawacana waxaan leenahay ilahay ha bogsiibo baarlamankuna khaasatan wuxuu ka mid yahay shacabka soomaaliyeed ayuu kasoo dhexbaxay xanuunka shacabka soomaaliyeed ku dhacayana waa quseyaa baarlamanka baarlamankuna waa ka hadlay wax badan dagaaladaas iyo siday u arkaan inay aada u waxan yihiin aanana loo baahnayn in dagaal lagu sii horiyo deegaankaas loo baahnayn way ka hadleen qayb baana ka qaadan doonaa insha allah wixii annaga nagaga aadan waan gartay gudoomiye waa tii mar dhabeed madaxweyneyaashu ay isgacan saareen oo arrimahani ay heshiis ka gaareen maxaa dib u soo celiyaad isleedahay
runtii waxaan isleeyahay dad baxmadarata ah ayaa abaabulada iyo soo wada iyo maaragtay doonaya in shacabkan aanay nabad ku noolaan iyo deegaankaas inaan si nabadgelya loogu wada noolaanin laakiin waxaan leenahay dadka faragelinta ku haayo ee laga yaabo inay mas-uuliyiin yihiin laguma tilmaami karo mas-uuliyiin runtii dad shacabkoodii isku dhex baabicinaya mas-uuliyiin laguma tilmaami karo waxaan leenahay ha joojiyaano faragelinta ay shacabka isku dirayaan ha joojiyaano runtii waxaa waye dadkan dadberisa waayo wixii kala dhex galana sida soomaalida ay taqaano geed hoostiis iyo wadahadal ayaa lagu xalin jiray sidaas waana sida ugu fiican oo shacabku ku wada noolaan karo dagaalna dee wiil kuma dhashe waa ku dhintaa
maamul goboleedka puntland dowlad goboleedka galmudug waxay ku eedeynayaan in arinta gaalkacyo iyagu ay ka dambeeyaan oo xadgudubka dhankoodu ka yimid taasi maxaad ka leedahay waa aaminsannahay in puntland xaggooda ka yimid mar kastana xagguu ka yimaadaa dowladda galmudug marna weerar ma aha mana doonayso dhul ay leedahay puntland ay leedahay ma doonayso galmudug inay qabsato mana doonayso shacab puntland inay weerar ku qaado ama dhiigkooda ay daadisayaan ma doonayaan waxa waxaa dhibaatada wada waa reer galmudug waa reer maaragtay puntland aan leenahay oo runtii aan ugu baaqayno inay ka daawaan faragelinta shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dariska ah ee reer galmudug iyo reer puntland maaragtay muddo wada deganaa inaan maaragtay dhexdooda aan dib laga hurin
waan gartay ugu dambeyntii mudane guddoomiye baaqa aada u dirayso madaxda sarsare ee puntland aan iraada iyo kuwa galmudug
dowladda puntland waxaan leeyahay madaxdeeda sare runtii intaasoo jeer ayaa laga wada hadlay oo layidhi dagaalka ha laga daayo shacabkan walaalaha ah hadee waxaan aada u dareemaynaa hadallo kulkulul oo ay ku xumaynayaan galmudug ayaa mar walba kasoo hadaysa maamulkaas kaasuna ma aha mid nabad keenaya maahane waa mid olaad furinaya hala daayo hadalada maaragtay ninka la yidhaha dagaalada kicin kara shacabkana ha laga daayo in lagu diro shacabka kaleeto in laga daayo annagana dhankeena waan ku dadaalaynaa nabadgelyada laakiin haddii aan lagaa doonayn nabadgelya hadee runtii waxa weye hadee meeshii qoladaas ay ku fikiraysay tegaysaa in la diriro unbaa maaragtay danta laga leeya taas waaye laakiin annagu waxaan ku baaqaynaa in shacabku ay iska joojiyaan dagaalada iyo maaragtay maaragtay dhexdooda ah iyo hurinta laysku dhex hurinayo shacabka walaalaha ah ha laga dhex daayo shacabkuna ha garto dantooda